suurat nnaas madaniyatun iyadana waa suura madaniya suuraddii horay la socotaa xagga macnaha qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigood ayaan magangelayaa dadkao dhan rabbiga abuuray iska leh maamulayo maliki nnaasi dadka boqorkoodaan magangelayaa kan boqorka u ah oo isaga marka isaga iskale maamulana ilaahi nnaasi dadka macbuudkooda ayaan magangelayaa muxuu ka magangelayaa maxaad ka min shari lwaswaasi kan wax waswaasiya shartiisa yaan ka magangelayaa alkhannaasi ee dhuumashada badan waayo markii ilaahay la xusana waa dhuuntaa marka qofka ilaahay moogaadana oo uunan xusinna waa waa soo noqdaa waa yimaadaa marka alkhannaas sidaas ayaa loo yidhi ayb marka shaydaankaana loo jeedaa waa masdar iyo ism ay isku tahay min shari lwaswaasi kan wax waswaasiyo shartiisaan ka magangelayaa alkhannaasi ee dhuumashada badan ee markii rabbi la xusana dhuunto markii laga qaflo uu uga sugnaado bani aadamkana u imaanayo alladii kii yuwaswisu waswaasinayey fii suduuri nnaasi dadka laabahooda dhexdooda waswaasinayey oo yacnii shaki gelinayo waswaaska mar walba yacnii kula dadaalayay ayb min aljinnati wannaas min aljinnati jinniga xaal ay ka mid yihiin kuwa wax waswaasinayo wannaasi dadka xaal ay ka mid yihiin kuwa wax waswaasinayo marka min aljinnati wannaas waxaa lagu laga xaaleynayaa mintu waa tabciidiya waxaana laga xaaleynayaa marka faacilka alladii yuwaswisu ku jiro kan wax waswaasinaya marka ayaa jinka ka mid ah insigana ka mid ah insiguna waxa waa waswaasiyaa jinkuna waa waswaasiyaa macno sidaas waaye ama in la yiraahdo min aljinnati qul dheh acuudu birabbi nnaasi dadka rabbigooda ayaan magangelayaa melikinnaasi ayaan magangelayaa ilaahi nnaasi baan magangelayaa min aljinnati min shari ljinnati jinka shartiisaan ka magangelayaa waannaasi insiga shartiisaan ka magangelayaa oo acuudu markaa loo soo qadaroo lagu xirana waa macno macno saddexaad ayaa isagana jiro oo min aljinnati waannaasida laga bixiyo ee laga bayaaniyo alladii yuwaswisu fi suduuri nnaas oo marka ay noqoto min aljinnati jinka xaal ay yihiin kuwa uu waswaasinayo wannaasi dadka xaal ay yihiin kuwa uu waswaasinayo oo jinkii isaga laftiisa waa la waswaasiyaa oo ibliiska iyo shayaadiintu way waswaasinayaan insigiina sida ay insiga u waswaasiyaan oo kale tafsiirkaana waa la tilmaamayo baqawi ayaa wax ka tilmaamayo kalbi ayuu kasoo naqliyey ayuu ka keenay jinniga marka annaas maxaa loogu maxaa loogu idlaaqa marka lianna min aljinnati wannaasi jinka iyo insigii xaal ay ahaadeen yacni maxaa jinka isagaa dad ah haddii sidaa la yidhaha annaas waxaa isaga jira tajawus oo waxay la mid tahay qowluhu tacaala oo kale wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni jinkii marka rag inuu leeyahay lagu idlaaqay oo lagu sheegay sidaasoo kale unbay la mid noqone saddexdaas macno ayaa halkaana ku jiro suuraddanna marka shaydaanka shartiisa bis ayaa lagu sheegay waxa uu rabbi subxaanahu watacaala uu ku sheegay oo ilaahay nabiga nebigana uu la amray inuu rabbigiisa ka magan galo waxay noqotay sharu shaydaan shaydaanka shartiisa suuraddii horena de sixirkii iyo waxyaabihii lamidka ahaa ayuu rabbi subxaanahu watacaala uga soo hadlay halkan marka waxaa ku dhammaaday aakhir tafsiiri alqur'aani alkariim ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh awalan wa aakhiran markaan bilaabaynana isagaana waafajiyey dhammaadkana ilaahay isagaana soo gaarsiiyey inaan dhammayno allihii marka bilow iyo dhammaad labadaba noo ogolaaday ayaa ammaan iyo iyay u sugnaatay isagaana ku shukrinaynaa an ku xamdinaynaa ee arrinka kale waxa uu yahay waxa aan ku dhex jirnay ee aan macnihiisa iyo falanqeyntiisa aan haynay kalaamu rabbi alcaalamiin oo ahaa inagaanaan laa-iq nooma aha haddaad yani cilmi yarideenna yacni jahligeenna iyo marka la fiiriyo dantii unbaana biday iyo yacni su-aal un dadka ka timid iyagoo malaha noo wanaajinayo un laakiin waxaan shaki la-aan aan ahayn in markaa yacni qur-aanka macaarif macaanidiisa iyo fahamkiisa iyo tafsiirkiisa wax fara badan inay dhici karto inaan marka yacni aan ka gefnay wixii marka aan gefnay oo muraadkii saxda ahaa aanan waafaqin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga cafiyo waxaan u qasadnay ma aha waa wax cilmi yarideenna un ay nagu keentay waaye ee qofkii daldalooladaas owdan karo ee dabooli karana inuu owdo uu daboolo ciddii uu ka daboolan karo ee ahlu cilmi ahna uu ka saxdo uu ka daboosho innagana ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu anfaco tafsiirkaan halkan ku aqrinay intii dhegaysatay iyo inta ka faa-iideysanaysana inuu ilaahay ku anfaco culimadeennana ilaahay inuu ugu naxariisto ugu dembi dhaafo kuwii dhintay kuwa noolna intaan ka faa-iideysanay iyagana ilaahay darajaadkooda inuu kor ugu qaado dembigoodana uu ku dhaafo waalidiinteenna sidoo kale inuu ilaahay ugu naxariisto iyo ciddii xaq nagu leh dhammaanteed inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu naxariisto shayga uun marka muctamadka noqon doono wuxuu noqon doonaa midkan innaga aan duubnay tafsiirka kan innaga aan duubnay oon halkan aan ku duubnay ayaa wuxuu noqon doonaa kan muctamadkee la cuskado horena waa u sheegay midda moobaylada iyo lagu duuduubtay qofka uun inuu isaga ku ceshto uu daba iska tirtiro waayo wax badan oo sabqulisaana imaan karo carabka uu boobayo akhdaa gadaal aan ka fahmayno oon ka saxaynaa jiraan marka midka muctamadka kanuu noqon doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih